فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ramadaan mubaarak ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyadoo wakhtigan oo kale ad kala socotaan idaacadda alfurqaan caawa hadduu allah qadar qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah guddoomiyaha degmada dayniile ee magaalada muqdisho oo lagu eedeeyey in uu leeyahay guryo qarsoodi ah oo dadka ku tacdiibiyo maxaa ka jira inay u shaqeeyaan ciidamo u gaar ah oo arrintaas u xil saaran waxaan idiin soo gudbin doonnaa wiil dhallinyar ah oo dhowaan laga sii daaya xabsigaas oo ka waramaya tacadiyo kala duwan oo loo geystay kaasoo qaarkood lagu baahiyey baraha bulshada codkiisa ayaan idiin soo gudbin doonnaa toggaa dumayna xukuumadda xaggaana biyaha ka jartay oo dawladda hoosaa cagafyo khaldan gelisay xagganna iyadaa diidday in dadkii biyaa la dhaafo oo inta hal moos la dhigay ayay faystuugi wasiirka haylaha guud iyo maayarkiba waa in su'aale laga weydiiyaa waa in baarlamaanku u yeedhaa waa mas-uul ka tirsan xisbiyada ka dhisan maamulka somalilan oo maamulkaas ku eedeynaya inay sabab u ahaayeen daadad xooggan uu ku soo rogmaday magaalada burco ee gobolka togdheer kadib markii ay si qaldan u howlgeliyeen gaadiid loogu talagalay inay qodaan dooxooyinka khasaaro ka dhashay fatahaadahaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee magaalada burco ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa magaalada qardho waxaa weli ka taagan saamayntii iyo khasaarihii ugu yeeshay roobabkii iyo daadadkii maalmihii lasoo dhaafay ka jiray magaalada qardho maxaa ka jira in magaalooyin ka tirsan bartamaha soomaaliya looga gurmaday waxaan idin haynaa warar ku saabsan cashir noocee ah ayay ka qaateen reer qardho iyagoona sidoo kale ka waramaya khasaarihii uu geystay codadkooda ayaa dhegaystayaal idin soo gudbin doonnaa dadka ka cabanaya guddoomiyaha degmada dayniile ee dowladda federaalk oo soo badanaya caawa waxaan idin haynaa qoysas ku sugan degmada dayniile oo ka cabanaya guddoomiyahaas in dhulal ay lahayeen oo xoog uga qaatay islamarkaana uu qaybinayo warar ku saabsan qoysaskaas ayaan idin haynaa caawa barnaamijka waxaana ka marnaan doonin wararkii ugu dambeeyey ee koronafirus magaalada muqdisho oo kiisas hor leh laga diiwaangeliyey sida ay dowladda federaal ku sheegtay waan idiin soo gudbin doonnaa ee u diyaargarooba barnaamijka dhow waxa waraysyadoo dhammaystiran
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow waxa oo dhammaystiran guddoomiyaha degmada dayniile ee magaalada muqdisho dowladda federaalk ugu magacaaban ayaa waxaa lagu eedeeyey in degmadaas uu ku leeyahay guryo qarsoodi ah uu ku tacdiibiyo dadka maxamed abuukar cali oo ku magac dheer jacfar waa guddoomiyaha degmada dayniile dowladda federaalka ugu qaabilsan waxaa maalmihii lasoo dhaafay soo shaacbaxayey guryo qarsoodi ah uu ku leeyahay degmada dayniile kuwaas oo qaarkood ahaa saldhigyo malateri oo ay lahayd dowladdii dhexe ee soomaaliya haddaba wiil dhallinyar ah oo in muddo ah xabsigaas lagu hayay islamarkaana ay tacdiibinayeen rag u shaqeeya guddoomiyahan ayaa ka warmay wuxuuna sheegayaa in xabsigaas ay ku jireen dhallinyaro badan oo soomaaliyeed kuwaasoo ilaa hadda si xun loo tacdiibinayo ugu horeen wuxuu ka waramayaa qaabka ay gurigiisa ugala baxeen wallaahi nin ow arrin la yaab loo banaadinada ka baxsana dhacday wax laga sheekay kara maahan laakiin habeenkii oo axadda aheyd oo sagaal iyo labaatanka bisha aheyd afar sacaha fiidamana gurigiis ka joogo guriga deriskeyga ugu degana lasoo karkaraacay laba albaab isku deganaan ahayn aniga rabanaanka isaga leefsanaya xilli kuleel aheed magaceyga meesha laga weydiiyey waa dareemay in meesha lagu jiro isagaa codkooda aqoonana ma ahayn marka inay qali wataanan dareemay waxaan tii barnaamijku si kale waaye gudahan iska galay marka haddana markii la dhahay qaybta kale oo nagu degan uu degan yahayna waa kaygii soo karkaraaceen gudahan galaxaadkaygaan usoo diray waxaan ahay hadal ma joogo ku dheh sidiisa markay ka furay albaabka laga furay mid ka mida codkiisa aqoonsaday ma joogay ku dhahday waa ka diideen gudahay soo galeen kolka jiifkay ugu imaadeen oo deetii jiifa halkaasay naga ka haysteen xoogaa dhowr liifna waa ugu dhifteen annaga ka kaceen qare camal ah saasay gaari yar ay ka iwateen oo bareefaday ugu rideen dhinacay duurka daynaylo meel oo duur ah guri ku yaalo oo xabsi ah xabsi camal ah ay igeeyeen sidii markaas rag kaloo meesha usii joogay oo meesha uu sugaaya ay ii geeyeen gaari ka shaqaysta camal ay dhaheen oo soo baxeen liifkii araabtay ugu bilaabeen dhulkay dhigeen waa ay jirdileen waana i rusheeyeen biyii igu rusheeyeen wallahi aniga iyaga rusheeyaa miyadii ugu dambeysaba kadib anaa xabsiga qolka dhex aalo oo meel cabsi cusboole la yidhaaho kuleelkiya oo ay dhex dhigeen subaxi dambaan kasoo kacay codboole meel la yidhaha dhaxaala oo xabsiga gudihiisa ku jira raga kalo ay dhaheen mid xiliya saldhiga ah waxuu ku dhahay ninkaan lama sii karo wax biyo ah iyo wax raashin ayaan la siinin labaabkan ayaan laga furin salaadna ayaan loo deynin habeen kastan hala rusheegana la aqaano sidii ay tahay xoogaa yarkii meesha joogay aan suuji garanaynay oo furahaayaha xabsiga ah cuntadii noo ii fudeynaya marka qaarna salaada ii deynayay habeenkiina markii aan dhahay saaxiibow aniga xaangala soo lagu ciqaabaana ninka oo amniga towlaada shiyaadahay gudoomiyahan soo amray in lagu ciqaabo saasna waayo guryo waxaa waaye xilligii oo dowladii dhexe militariga ahayd xafiyo kulley inay hero ciidan camal ahayd oo dowlad dhismo hore waa dhismaha laakiin in xabsi militari ahaan jiraan umaleyna xiliyadii hore laakiin hadda waxa oo bilaangeliyo askar waxaa iska joogto oo askari marwada sida soomaali u taqaano camal ah oo aan rajistred ahayn ama boolisna ahayn ama iskun ahan militarina aan ahayn oo say rabaan iska yeelo oo qofkay rabaan iska soo qabsada maalinkii la xiray habeenkeedii taliyaha amniga meeshii subaxii albaabka inta soo fururaye ninka xalay soo xiray adiga miya wiiga waa ku jiraysaa facebook waxaa kusoo qortana waa lay sheegay waxaan ku dhahday taliya amnigaa tahay inaa cadaalad samaysa isku tay cadaaladaada ma aqaano albaabka buu nagu sii xiray waana iga soo dhaqaajiyey haa way ku jiraan maalinka hadda laisoo wareejinayay oo videogan oo facebook soo aaday ayuu gudoomiyaha degmada daynil waxau sheegay waxau ku dhahay taliyaha booliska degmada nin raggaas kiiskooda waa yoona soo gelin iga naga wareeji saldhigaada u wareejiso markaas aan soo baxayo dhowr iyo toban qofoodaa ku jiray yar kale ay lamid ahay oo sida camal idi ciqaabayo cabdicasiis yaalaay layidha asigana markii saldhiga dayni laisoo wareejiyana taliyaha boolisku waxuu nagu yiri jaxsaad xirantiin shaqa ku maliya aniga beshiinad ma joogaysaan isku xirnaanaysaan waxaan ku dhan tali ogi naga qor anaga dhibanayalaan nahay dacwadayna na gudbi waa nagu adkeeyey ilaa haddana wax ogi nagama qorin ragga dembigaas naga galna lama soo xirin magaaladooda iska baashaalayaan anigana waan xirnayn intaas hadda damiin ah lagu soo daayay yar adeerkay ay taliyaha booliska iswiji garanayaan wuxuu ku yiri irkan waa soo baaraa ninkan waa xanuunsan yahay waa dilan yahay aan isbitaal geeyo soona baaro dirin aan kuu soo celiyo sidaa darteed markii laisoo daayay shalay aa laisoo daayay isla shaxaad isla galabtiga waxaa soo waca isla taligi booliska wuxuu yiri ninka aandeeyey kusoo siiye waa laygu heystaa gudoomiyaha yiri maxaa ku daysay aniga gudoomiyaha waa isku dagaali rabnaa ninkaasi deg deg aa lagu soo celiyo hadday sidaas noqotay aniga maqribkii adeera soo waca inuu xanuunsan waxaan dhaha inuu bixi ma karo sheeg beri subax inaa aadayn sidii taliya booliskii asiga sidii isku hadal dhaafsadeen cambaaray ku murmeen marka dambe wallaahi dowlada hataa dadka ilamidkaa oo meeshaas ku xiran marka hore horta laga sii daayo oo la farageliya arrintaas aniga da banaanka ayaan jawaabay dhibaatadii igu soo waa igu soo dhaceen dadkaas horta meesha ku jira laga badbaadiyo xabsigaas hala xiro kolley meesha maamul gobolka banaadir ee degmada hoos tagtaa kama weyna gobolka inuu soo farageliyo arrimahaas qaw kula xisaabtamo maamulka meesha ka jira wiilkan dhallinyarada ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada lagu baahiyey isagoo ay jirdilayaan islamarkaana jug la dhacayaan qaar ka mid a ciidamada guddoomiye jacfar u qaabilsan xabsiyadaas qarsoodida ah uu ku leeyahay qaar ka mid ah xaafadaha degmada daynile dhanka kale qoysas ku sugan magaalada muqdisho ayaa jacfar waxa ay ku eedeynayaan in boosas ay lahaayeen islamarkaana sharciyo adag ay u haystaan oo uu ka xoogay islamarkaana uu dad kale siinayo waa kuwan qaar ka mid a qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho oo ka cabanaya guddoomiyahan aniga oo bunaay maxamuu aadan ee dhulka adoogay maxamuu aadan jacfaraa iga xooguu ahayo waayeelaana ahay xoogna kuma dhammin ninkaas dawladda waxayga laga qabato dhulkayga waa lay xukumay saddex sharci oo soo maray waa lay xukuma dhulkayga maantana jacfaraa iga xooguu ahayo aniga qof waayeelahaa ahay ordi ma karo ma soco karo haddee wax ii qaba heeso ninkaas inay dhulkayga iiga celshaan oo sharcigaa ii xukumay isuguna xoogaan kaaga qaadaha huu yidhi aa maanta dadoo siisiiyo waayaa dhulka oo u googooyo waayaa oo ka gadgadahaya maanta aan maqalka aan maqalnay awel ma ogayno ununka dhulka waa la wadaagsado waa mayaa u fadhidiinaanale
nuqulkaas waa maxkamadda sare u soo maray dhulkan wuxuu soo maray saddexdii maxkamadood oo sharciga ahayd fulintiisiina waa wataa waana la fuliyey maanta waxaa ku dhex jira ninka layidhaha jacfar oo dhex taagan oo dad u qaybinaya hooyooyinkii iska lahaana oo se oo afar ah oo kici karinna waa joogaan marka haddii ay maxkamaddu iyo dastuurka dalka uu shaqaynayo maanta kuwuu u shaqayn lahaa oo wax u qaban lahaa waa kuwaan waayeelka ah oon kici karin oo xaqoodiina la boobaayo oo boobaayo weliba dareeskii dawladda lagu boobaayo oo lagu boobaayo xooggii dawladda lagu boobaayo oo maaragtay isku hallayntaasi intaas leeg waxaa waaye waa gardarro waa xoog waa dulmi waxaan u sheegaynaa dawladda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyo ayaga u sarreeya ra-iisul wasaaraha maanta arrinta daynila ka socota in la joojiyo dadkii iska lahaa oo xaqa ah oo la boobaayeyna maaragtay xaqooda ah u dhicisaan xoogga sharcigu qof qof aan xoog lahayn ma jiro qof kastana xooggiisa sharcigaa u ah marka annagu sharciga waa soo hoosgalnay waxaa waaye waxaa ka soo hoosgalnay daynile dhulka ku yaalla oo saddexdii maxkamadood oo sharciga ahayd soo maray oo fulintii soo maray oo saldhigga gobol saldhigga galbeedkaa uu fuliyey ninkii fuliyey baa maanta dhacuhayo dawladda waxaan u sheegaynaa oon ka baryaynaa waxaa waaye waxaa waaye xooggaasi intaas in la joojiyo nimaan dad lahayn ma jiro nimaan maaragtay laakiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahayna waana daalacanayaa jacfar oo dayni lagu magacaaban dowladda federaalka ayaa wuxuu horey u ahaa nin ka tirsanaa hogaamiye kooxeedkii ka dhisnaa magaalada muqdisho qaar ka mid a waddooyinka magaalada muqdisho ayaana waxaa horey ugu yaalay isbaarooyin kuwaas oo uu dadka baad kaga qaadan jiray
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxa waraysyadayan idiin soo wadnaa waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin saamayntii ay reebeen daadadkii ku soo rogmaday magaalada qardho oo weli taagan iyo sidoo kale gurmad ka dhaqaaqay bartamaha dalka soomaaliya magaalooyin ka tirsan ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaana aynu aadno dhanka iyo magaalada burco ee gobolka togdher mas-uul ka tirsan xisbiyada ka dhisan maamulka somalilan ayaa waxa uu maamulka muuse biixi ku eedeeyey inay iyaguo sabab u ahaayeen allah ka sukow khasaarihii ka dhashay daadad ku soo rogmaday magaalada ninkan oo lagu magacaabo maxamuud xasan saleebaan doob waxa uu sheegayaa gaadiid loogu talagalay in waddooyinka lagu qodo si qaldan ay u isticmaaleen maamulka degmada burco taasoo sababtay in biyo badan lagu soo leexiyo magaalada kuwaas oo markii hore magaalada bannaankeeda mari jiray waa kan isagoo maamulka somalilan arrintaas ku eedeynaya maantu ay bishu tahay sagaaliyolabaatankii bishii afraad labada kun iyo labaatan halkan waxaan taagannahay dooxii weynaayo burco saanu imanka ogaanay markii aanu u kuurgallay koob iyo toban qoys ayaa hantidoodii iyo guryahoodii ay ku dumeen guulkanina wuu laalaadaa waa aragtaan badihiisina wuu dumay dhulkan wuxuu ahaa dhul degsiimaa oo boqolkii sannadood ee burcad jirtayba waa la deganaa dhul dadleeyey buu ahaa kamanuu mid ahayn doox manay ahayn dad dooxa ku soo guuray ama dooxa maxay too cidhiidhiyey la odhan kara maaha sida guryaha ingiriisku dhisay oo kaley la mid ahaayeen ee toga qarkiisa ku yaalla dadweynaha waxaa soo gaadhay dhibaato waxaa gaadhsiiya waa raxmaddii alle raxmadda alle iyo naxariista ilaahay waynu ku mahadnaqaynaa ka dayrin mayno laakiin dhibaatada walaalaheen soo gaadhay waynu uga tacseedaynayna waxaanu leenahay ilaahay waxaynu uga baryaynaa in ilahay cawl khayr qaba uu ka siiyo dad waxba kuma noqon laakiin wixii ay hanti haysteen guri hadday tahay iyo agab hadday tahay iyo waxay wax ku gursadeen hadday tahay gurigoodii oo dhammaystiran baa soo dhacayey oo la daawanayay dhibaatada waxa weeye waa in la isweydiiyaa togdheerna meesha waa ahaa dadkuna waa deganaa laakiin daadkan fatahay ee tirada badani xagguu ka yimi daadkani waxa weeye waa daad magaalada hareeraha ka mari jiray moos baa burcad dusha ka mari jiray mooskii waxaa loo sameeyey nidaam farsamadiisii aan waafaqsanayn biyihii dabeetana waxay soo qaadeen tog togga toggii waxaa soo galay biyo ka badan sidii injineeraduba horeba u sheegeen biyo ka badan biyihii markii hore loogu talagalay ee dhex marayay dabeetana kaasi wuxuu keenay inuu fatah fara badan uu yimaado biriishada burcana daadkuu dhakada ka maro waa daadkan iyo daadkii ku xigay labaduba saasay ayay maxaaytoy ay sameeyeen waxaa caddaana maalintii la xidhaayey maxaaytoy xadhigga laga jaraayey biriishka dayactirkiisii inuu injineerku sheegay in fays tuugii uu u hadhay biriishka bariga barco faystuugaasi wuxuu ahaa in lagu xidho gidaar la raaciyo mooskaa ciidda loo dhigay in gidaar hore loo raaciyo si aanay biyuhu dadkaa wuxuu u waxyeelayn sidaasuu injineerku caddeeyey in wasiirka howlaha guud uu qaato go'aan deg dega faystuugana inuu fasaaba yahay haddii markaa dhaqaalaha uu ka webiyey waxa ay dowladda hoose inay gebyan ku xidhaabay iyo wasaaraddu iyagoo iskaashanaya oo dadkan si looga badbaadiyo biyaha maadaama ibril la joogo ama bishii saddexaadba markaa la joogay in la badbaadiyaabay ahayd dadkan iyo dhismayaashooda dayaca halkaa ka dhacay ilaahay baa wax badbaadiya dadka maanta xanuun baa laga baqaya xanuunka afka waxaa lagaga xidhanayaa maro waa la yska ilaalinayaa baa la leeyahay xukuumaddu waxay amraysaa dadku inay kala fogaadaan war dadkaa in la badbaadiyo gabyan loogu xidho maxaa loo fahmi waayey toggaa dumayna xukuumadda xaggaana biyaha ka jartay oo dowladda hoosea cagafyo khaldan gelisay xagganna iyadaa diiday in dadkii biyaa la dhaafo oo inta hal moos la dhigay ayay faystuugii wasiirka howlaha guud iyo maayarkaba waa in su-aale laga weydiiyaa waa in baarlamaanku u yeedhaa waa in ay u yeedhaan guurtidu waa in su-aale laga weydiiyaa waxaa toggaasi ummadda ku qaaday waynu dareemaynaa xuduudda ugu dheer baa gobolka togdheeri leeyahay waxaa la yidhi qaadka waa la joojinaya maxaa lagu joojiyaa bilayska ka hortegaya xagguu jooga gaadiidkisa ayaa isweydiin leh gobolka togdheer wax shaqaynaya oo aad ishu qabanayso ilayska laba baabuur buu wata cusbitaalka weyne burco waxaa loo diyaargaroobayaaba laleeyahay maxay tahay covid nneteen ambalas lagu qaado qofka xanuunsanaya ma leh miyaa loo waayey ma xukuumaddu mahal ambalas bay weydey hadday xukuumaddu dhaqaalo weydey ma dadkay agaasimi kari weydey oo ganacsatada iyo culimmada mar walba ay u yeedhayaan ayay odhan kari waayeen baahidaa naga daboola فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla sii maraynaa waxaan idiin soo wadnaa oo weli idinku soo maqan fatahaadihii ka dhashay magaalada qardho oo weli saameyntooda ay taagan tahay daadadkii kusoo rogmaday magaalada qardho oo weli saameynteeda ay taagan tahay ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaan aynu u weecino wararka coronavirus haddii aynu ku horumarno magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay in kiisas cusub oo hor leh ay diiwaan geliyeen haweeneyda lagu magacaabo fawsiye abuukar oo dowladda federaalka ugu magacaaban wasiiradda caafimaadka ayaa shir jaraayad oo ay qabatay waxa ay ku faahfaahaysay inay diiwaan geliyeen kiisas hor leh kuwaas oo kor u dhaafaya konton ruux si guud haweeneydu waxay sheegtay in coronavirus magaalada muqdisho ay ugu geeriyoodeen siddeed iyo labaatan qof inkastoo dhakhaatiir badan oo ku sugan magaalada muqdisho ay qabaan ra'yi ka duwan ra'yiga ay qabto wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka si guudna waxa ay sheegtay in magaalada muqdisho dadka la irdaran cudurka coronavirus ay kor u dhaafeen shan boqol oo ruux waa sida ay iyadu hadalka u dhigtay dhanka caalamkana tirada guud ee cudurka corona uu ku dhacay waxa ay kor u dhaafeen saddex milyan oo ruux iyadoona tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay laba boqol shan iyo labaatan kun shan boqol sagaal iyo labaatan ruux waa guud ahaan caalamka tiradaas sidoo kalena dalka maraykanka haddii aynu isna wax ka taabano tirada dhimashada cudurka corona waxa ay kor u dhaaftay lixdan kun oo ruux oo waxa ay maraysaa lixdan kun afar boqol sagaashan iyo shan qof maraykanka waxa uu diiwaan geliyey saddexii toban kun lix boqol iyo sagaal qof oo cusub kuwaas oo laga helay cudurka covid nneteen si guudna hal milyan ayay kor u dhaafeen amerikaanka qaba cudurkan waxaa kusoo xiga waddanka sbein dhanka ku dhicitaanka cudurka coronavirus waxaa la ildaran laba boqol soddon iyo lix kun iyadoona dhanka dhimashada ay maraykanka soo ciriirsanayso dalka talyaaniga oo waxa ay maraysaa dhimashada toddoba iyo labaatan kun diiwaangelinta dhanka cudurka coronavirus ee dalka talyaaniguna waxa ay ka badan tahay laba boqol oo kun sidoo kale waxaa jira waddamo kasoo daba dhowdhow maraykanka sbain iyo sidoo kale talyaaniga waxaana ka mid ah faransiiska u k iyo sidoo kale dalka jarmalka oo guud ahaan iyaguna waxa ay diiwaan geliyeen min boqol iyo lixdan kun wax ka badan لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخوراً بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhow waxaa waraysiidayaan isla soo gaarnay markaana aynu u wayacano dhanka iyo gobolada waqooyi bari soomaaliya magaalada qardho waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka daayay roobab waaweyn oo sababay in magaaladaas ay ku soo rogmadaan daadad xooggan oo geystay khasaare hantiyadeed iyo mid nafeed intuba inta badan khasaaraha dhanka maaliyadda waxa uu ka dhacay suuq ku yaala magaalada qardho kaasoo ay dhulka geliyeen biyihii ku soo rogmaday muuqaalo laga soo qaaday magaalada qardho ee gobolka karkaar ayaa muujinaya burbur xooggan oo ay sababeen daadadkan waxyaabaha la yaabka leh indhaha ugu qabanayaan waxaa ka mid ah in gawaari kala duwanaa suuqyadaas ay si xun u burbureen haddaba intaanan idiin soo gudbin qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed oo is-abaabulay islamarkaana ka gurmaday bartamaha dalka soomaaliya waxaan idinku duwayaa qaar ka mid a dadweynaha ku sugan magaalada qardho oo ka sheekeynaya saameynta ay ku yeesheen daadadkan walaal alaabta waa naga khasaartay alaab badan bay ahayaa gaariyaalka waa buuxay waxaa ii fakadana ma jiraan shalay soo halkaa uu hogaray uu hogaray casirka markay ay tahay waxaa soo saaray wiil aan dhalay iyo wiil walaalkood eh gaarigii haddaa dhinaca banan waa bubuus waa busab gaari cusub buu ahay waaba jajabiba wax ii harayna maba jiraanba kollay uun ilaahay qadartiisa ku ahaatay roobkaa fara badan baa yimi ee, waana u jeedaanoo hal mid konton iyo sideed senti konton iyo lix senti bay biyuu gaadheen hadda halkaa waa ka muuqdaan we- we- maarata heertii meesha kaga tageen inankaa gadaalkiisa waa ka muuqda Ee, guriga dhexdiisa joogiisa waxay gaareen ee, maaragtay konton iyo lix senti markaanu cabiray Ee, marka ee, arrintaasaa dhacday Ee, haddee wax kalena ma jiraan Ee, waxa bini aadamka ku dhaca wuxuu soo kasbaday weeye dhammaan dadka dhan khasaarooyin buu u geystay waaweyn khasaarooyinkaas waxaa u badan nafta go'day dadka maxaan ku rahdaa ay ku dhintay ilaahay cawil khayr qaba ha ugu bedelo Een, dadka kaletana dee hantidooda baa dhammaan ku dhuntay anigu waxaan haystay bakhaar bakhaarkaas wuxuu ahaa raashin iyo qudaar raashinkii kulli qarkaan geeyey Een, lacagta aan micnihii bakhaarkaa ku dhigana waxaa waxaa iska lahaa salaaman bangi iyadii haddeer bishii markay dhammaato lacag bay iga rabtaa waxaan u hayana ma jirto waxaan jiraa toddobaatan baan jiraa toddobaatan jir baan ahay maanta horteedna maan arag masiibadan oo dhacday Ee, midda kale alaab iyo hanti iyo wixii aan lahayn biyihaasaa nagala tegay hadday maal ahayd lacag ahayd iyo haddii ay ahayd maacuun iyo haddii reerka wixii uu lahaaba uu igala tegay cuushadan alaabta oo dhan iyo reerkuba ii yaalleen Ee, khasaaradana soo gaadhayna waa ujeedaan oo dee maanta wax la sheegaya ma jidho aad iyo aad baa meesha loogu khasaaray midda kale qaybtan waxay ahayd qayb jumlo iyo tafaariiq isugu jidha hanti badan baa taallay kaydkii iyo dhammaan biyihii waa galeen biyuhu hal mitir ilaa bar in lagu qiyaasi karo aa arki kartaan biilinta macaadir bay ku sameeyeen ee biyuhu soo gaareen waa sarifle baan ahay marka lacagtii iyo doolarkii iyo daasadihii iyo wixii biyuhu waa la tageen daadadka kusoo rogmaday magaalada qardho ayaa waxa ay muujiyeen sida ay dadweynaha soomaaliyeed isu jecel yihiin islamarkaana isugu gurmadayaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo ah bartamaha dalka soomaaliya waxaa maanta ka jiray abaabul xooggan oo ay dadweynaha halkaas ku sugan isugu diyaarinayaan inay gurmad xooggan ku gaarsiiyaan walaalahooda ku dhibaataysan magaalada qardho waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha ku sugnaa magaalada beledweyne oo sheegaya in ay ku wajahan yihiin magaaladaas reer beledweyne waa reer qardho reer qardhana waa reer beledweyne maanta dhibaatada haysata qardho berrina waa na qabsan kartaa Aan afka haddii la furo iyo haddii aan soomannahayba aan sidaan socodkaan bilowno aan ku dhammaysanno tanii intaan qardho ka tegayno inta aan qardho ka tegayno xanuunka aan la qaybsanno waxa qardho ku dhacay annagana waa nagu dhaceen wax allaaliya waa dhibaatada gaartay qardho annagana waana gaartay walaalahan qardho waa la murugoonaynaa waa la ilmaynaynaa xoog iyo xoolo intaba diyaaraa ula nahay waxaa leeyahay beledweyne waa qardho qardhana waa beledweyne waan gurmanaynaa insha allahu tacaala wixii ilaahay na soo dhex mariyo tabar maa la guuraa mase taa kaa la yidhi insha allahu tacaala intaan guuri karno waa idinku soo maqannaha insha allahu tacaala hiil iyo hoo iyo garab waad naga helaysiin insha allahu tacaala adduunkaa walaalo lagu yahay insha allahu tacaala annagana gurmad oo oo hoo iyo hiil waa la garab taagannahay walaalahayn ganacsatada reer hiiraan waxaa waaye eh, meel kastoo joogto arrintaas waa iska warsatay wax allaala wax allaala wixii hoo oo karaamkooda oo tabartooda tahay insha allah waa ka qayb qaadanayaan habeenii maalin waxaan u istaagana qoraxda ama u istaagi doonaan waa dartiin insha allahu tacaala sidii hore loo dhawaajiyeba eh, qardho waa beledweyne beledweynena waa qardho ganacsato haddii aan lahayn dhalinyaro haddii aan lahayn haween eh, waxaan rabnaa inaan bilowno maanta gurmadkii een, walaalaheen ee daadadku saameeyeen ee reer qardho runtii waxaan rabnaa een, inaan gurmadkii ugu fiicnaa uguna weynaay oo abid balweyne laga suubiyo inaan samayno waanan maanta bilowna ilaahay hadduu yidhaahdo een, aan guddiyo u samaysanno shaqada aan galno insha allah markaan diyaarinana hal mar aan qaadi doono runtii waxaan rabnaa bulshada reer beledweyne meel kastay joogaan inay ka qayb qaataan runtii contributionkaasaa bilaabi doona ilahi hadduu yidhaahdo cid kasta oo maaragtay oo- oo oo maaragtay reer beledweyne ah waxaan rabnaa inay arrintan u istaagaan gurmadkaas walaalaheena dhibaatada gaartay ee wixii dhintana waxaan leenahay allah u naxariisto ee ilaahay idankiisa annagaana maaragtay ka beledweyne ahaan ee wixii karaankeenna ah awooddeenna ah ayaan ka qayb qaadan doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhow waxaa waraysyada ramadaan mubaarak ayaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت مناظامي هداني